بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم warri ilaahay baa subxaana watacaala mahad leh nagu inagu guuleeyey arrimahan aynu maanta halka isugu nimi mashruucan cusub aynu dhagax dhigaynay inoo fududeeyey marlabaadka waxaan jeclay inaan u mahadnaqo dowladda kuwait iyo boqorka kuwait oo runtii dad walaaladeena oo arkay tabaalaha iyo dhibaatada aynu qabno oo nagu caawiyey qaran ahaan mashruucan iyagoo arkay mashruuc mashaaricdii hore siday waxu tareen kadib markay ku qanceen sida looga faa'iidey sida wanaagsanee loo fuliyey maantana runtii mashruucani wuxuu ka kooban yahay cusub ee aynu maanta uu madaxweyne ku-xigeenka qaranka somalilan dhagax dhigay kun iyo afar boqol iyo toban mitir oo aynu ku darayno ranweygeenii hore ee ka koobnaa labada kun iyo afarta boqol iyo lix iyo lixdanka ee la dhisay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo kontonkii oo aynu ku samaynay dib cusboonaysiin iyo strategi waxa la yaha adkayn aynu ku samaynay kun iyo afar boqol iyo toban mitir oo dherara iyo shan iyo afartan mitir oo ballaca wuu ka hawl badan yahay mashruucani mashruucii hore waayo mashruucii hore baskii ingiriisku dhisay ee dhagaxii iyo sibidhkiiba wixii burburayna dib baa loo kabay labada kabna waa la saaray kan base iyo sabase cusubna waa loo samaynayaa muxuu ahaayey laba layerna waa loo samaynayaa sidii kii hore mashruuca waxaa loogu talagalay dowladda kuwait iyo wasaaradda duulistu waxay ugu talagaleen kuwait fan iyo wasaaradda duulistu inuu socdo lix bilood oo ka bilaabma muxuu ahaayey first march kowda bisha saddexaad waana inuu dhamaado ogos dhamaadkeeda waxaan isleeyahay mashruucani wuu ka dhaqso badnaanayaa kama uu ka hawl badan yahay marka la eego waa mashruuc aada u badan lix iyo labaatan kun oo mitir cubik oo dhagaxa baa la dhigaya oo dhagax waaweyn abaa la soo kabisaya waad garan kartaa culayska uu leeyahay laakiin waxa uu runtii aynu maanta dheerray khibrad ayaanu leenahay mashruucii hore kambanigii samaynayay laftiisu consultan engineerskii dowladda kuwait ka wakiilka ahaa dhammaanteed iyo annaguba khibrad fiican ayaanu maanta ka dhaxalay oo aanu faa'iido weyna tari doontaa mashruucan waxaa loo maamulayaa sidii hore dowladda kuwait ayaa gacanta kuwait fan baa lacagta gacanta ku haysa haddii dadka qaar moodaya in lacag naloo dhiibo markay malaayiinta maqlaan inaanu jeebabka lacaga ku sidano anaga lacag nalooma dhiibo xukuumadda madaxweyne axmed silaayo iyo cabdiraxmaan cabdilaahi saylicina dunida lacag ma weydiisano dunida waxaa la weydiisanaa in wax naloo qabto mashaariic habaysan oo qorshaysan oo qaabaysan baanu la timi trustfanka sida loo maamulay maanta waynoogay mid walba mashruuc habaysan baa la keenay dunidaa lacagta gacanta ku haysa dunida waxaanu doonaynaa inaanu kalsooni gelino inay dunidu aragto in waxaan aanu doonayna dalkayga in la geliyo annagu employer baanu mashaariicdaas dadka loo shaqaynaya waxaanu ku leenahay kormeer iyo koorgelid iyo duljoog baanu ku leenahay cidda qandaraaska heshay iyo lacagta cidda haysa cidi uma dhexayso waxa la qabta ee lagu lacag loo qadibaana ma jirta marba inta uu qabto ayay qiiminaya khubaradaas markaasaa loo soo shubaya shuca saasaa horena loogu maamulay maantana loo maamulaya waa sida dunida kalsooni gelisay waa sida maxaan ku dhahday maanta mashaariic fara badan ay dunidu inagula shaqayso waxaan rajaynayaa in uu qarankan wax weyn ka bedeli doono garoonkani wuxuu ahaa categorigiisu muxuu ahaa xukuumaddani intii aanay talada qaranka haaneedin category two buu ahaa dunida waxaa lagu qiimeeyaa grades baa garoonada loo sameeya maantana wuxuu marayaa category seven waa wax aada u weyn shan category buu mar qura soo booday haddii aynu intaa dhammayno wuxuu noqon doonaa category ten ayuu noqon doonaa waxaa inoo dhiman markaa inaynu faayaro baabuur degdemiso oo casriga oo categoriga ah maanta waa meesha keliya garoonkeennu maanta ka weeqayo waxa weeyaan ma aha terminaalada mana aha ranweyga meesha uu ka hooseeya waa faayarka xukuumaddana waxay ku tala jirtaa inay degdemiska kor usoo qaado oo aanu gaadhsiino category ten ama nine waxaanu kale oo wadnaa dunidu markay aragto inaad wax qabsanayso adigu ayaa wax lagu taraya dadaalkaaga xamaasadaada daacadnimadaada marka la arko waxaanu wadnaa muddadaas samarka ka horeysa inaanu baabuurta dibdemiska baabuur fiican keenno xukuumad ahaan inaanu terminaalada arrivalka iyo departureka kurirsimo ku samayno dhulkii aanu idin soo tusnaa nala ay warbaahintu maraysay aanu madaxweyne ku-xigeenka tusayna waxay ahayn dhul aanu wax ka qabanayno oo qaarna shaqa ka socoto qaarna aan wax ku kordhin doono wuxuu markaa noqon doonaa garoon weyn oo caalamiya oo la tartamaya kuwa geeska africa xukuumaddana waxay doonaysaa inay garoonkan caasimadda cigaal ku dhereeriso kuwa kale garoonku garoomuu beegsanaya wuxuuna u beegsanaya in uu ka qayb qaato investmentka dunida dalka soo jiito dalxiiska soo jiisto dunidu meel ay si sahlaa inoogu iman karto u xaqiijiyo xukuumad ahaan xukuumaddani dhagax beena meelo ma dhigto bulshada caafimaadka qabta ayaa nooga markhaatay inaanan dhagax mar dhagax beena meela dhigdhigin oo aananu fulin waxaanu dhigno waanu fulinaa afmiishaarada dacaayadda ka adag ee meelaha ka yidhaa dhagxaan baa la dhigaa waxaanu leenahay kuwaanu dhignayna waanu dhisnay kuwaanu maanta dhignayna way dhismi doonaan hadday iyagu qoraxda muuqatada firayaan waa meeshooda annagu indhagu samayn mayno wadooyinkaanu samaynay wasaaradaha waaweyn aanu samaynay madarada aanu samaynay dekedahaanu ballaadheenno ummadda waxa caafimaad qabaana waa arkaan bulshadaanu markhaatigeedana ka doonayna iyaga inay nagu taageeraana kama rabno ilaahay soo hadiyo waxaan ku soo dhawaynayaa madaxweyne ku-xigeenka qaranka somalilan mudane cabdiraxmaan madaxweyne kusoo dhawow aada iyo aad buu madaxweynuhu umadsanya